raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin mar kale soo dhowaada shirka golaha wasiirada haddii aan ku hormaro waxaa guddoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid waxaa looga hadlay waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay xaaladaha guud ee amniga dalka shirkii brussels iyo soo jeedin ka timid wasaaradda arrimaha dibadda oo la xiriirtay laba safiir oo loogu talagalay inay ka howlgalaan dalalka ciraaq iyo dalka imaaraadka carabta haddii aan ku horumarno dhinaca arrimaha ammaanka guud ahaan dalka soomaaliya run ahaantii si weyn ayaa la ysaga wareystay xaaladihiisa amniga iyo toddobaadkii lasoo dhaafay waxyaabihii ka dhacay guud ahaan dalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranku waxa ay si tafaasiila ama si faahfaahsan ay uga hadashay waxyaabaha la xiriira amniga guud ahaan dalka soomaaliya toddobaadkii ugu dambeeyey falal kala duwan oo dembiye ah ayaa ka dhacay guud ahaan dalka dembiyadaas qaarkood waxaa geystay ururka al-shabaab kuwo kalena waxay isugu jiraan noocyo kale oo dembiye ah oo markii la baaray run ahaantii la ogaaday inay aada iyo aada u kala duwanaayeen laakiin guud ahaan xaaladda marka la eego amniga aada iyo aada ayay u deganayd waxaa kaloo iyana run ahaantii muhiima in howlgallo ay ku dhaqaaqeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan oo magaalada muqdisho ay ka fuliyeen oo lagu soo qabqabtay shakhsiyaad ka tirsan ururka al-shabaab arrintaasna run ahaantii waxay qeyb ka tahay mar kastaba sida weyn ee loo curyaaminayo khasaaraha ama dhibaatooyinka ay doonayaan in kooxdaasi ay geystaan ciidanka nabad sugidda waxaa kaloo ay ku guuleysteen toddobaadkan inay qabtaan dhowr qof oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo soo galay magaalada muqdisho waxaa ka mid a ragga la qabtay nin xoghayn u ahaa abumansuur al amriiki oo dhowaan ay dileen ururka al-shabaab markii dhexdooda dabcan khilaafaad xooggan uu soo kala dhex galay oo ku saabsan mabda markii horeba aanay si weyn u fahamsanayn oo dhibaatooyin xooggan ay dadka iyo dalkaba ugu geysanayeen war deg dega oo goor dhoweyd isna na soo gaaray waxa uu sheegayaa in wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan war naga soo gaaray in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay la wareegeen deegaanka mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo saaka sagaalkii iyo barkii oo dagaal ka qarxay ay ciidamadu runtii kula wareegayeen deegaankaas ilaahay mahadiis guud ahaan hadda amniga iyo deegaankaasba waxaa ku sugan ciidamada xoogga soomaaliyeed dadka deegaankuna aada iyo aada ayay usoo dhaweeyeen in halkaasi dowladda ay gaadho dhibaatooyin xooggan ayayna ku hayeen run ahaantii dadka ku nool deegaanadaas ururka al-shabaab oo maanta si xooga looga saaray deegaankaas mahadaay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intii shirka lagu guda jiray waxaa dhowr jeer uu ku celiyey ahmiyadda weyn ee dowladdu ay siinayso mar kastaba dhinaca ammaanka iyo siday uga go-an tahay inay wax weyn ka qabtaan horumaro laga gaaro dhinaca ammaanka maadaama ahmiyadda koowaad iyo talabaad iyoiyo midda saddexaadba la dhihi karo arrinta amniga ayaa dowladda soomaaliyeed ay doonaysaa inay wax weyn ka qabato golaha wasiiradu waxay aada iyo aada usoo dhaweeyeen shirkii lagu soo gebagabeeyey magaalada brussels ee dalka belgiumka halkaas oo soomaaliya loogu yaboohay lacag dhan hal dhibic marka shirkii lagu soo gebagabeeyey magaalada brusselsna runtii si weyn ayay dowladdu usoo dhaweysay iyo natiijooyinkii kasoo baxay iyo guud ahaan lacagihii faraha badnaa ee loogu yaboohay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha la xiriira dhinaca amniga garsoorka iyo adeegyadii bulshada sidii dib loogu soo celin lahaa shirka golaha wasiirada waxyaabaha kale ee maanta aadka looga dooday waxaa ka mid a dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha guud ahaan dalka soomaaliya garoomada iyo wadooyinka qorshaha dowladduna waa in mar kastaba la hormariyo kaabayaashaasi dhaqaalaha shaqooyin la abuuro iyo dib u dhis lagu sameeyo guud ahaan dalka soomaaliya arrintaasna run ahaantii ahamiyad gaar ah ayay siineysaa dowladda soomaaliyeed waxaana la socotaan in sanadkii ugu dambeeyey aada iyo aada u kordhay dakhliga ee dekeda soomaaliya oo lacag shan milyan ka badan ay kasoo xarooto sidaas daraaddeed marka ahmiyad gaara ayaa la siin doonaa arrimaha la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha sidii kor loogu qaadi lahaa dekedaha guud ahaan dalka soomaaliya garoomada jira ama kuwa cusub sidii lagu hirgelin lahaa si ay run ahaantii usoo baxaan fursado fara badan oo dhinaca shaqooyinka iyo dib u dhiska dalka soomaaliya waxaa kaloo aan aada iyo aada u jecelahay inaan sidoo kale aan idinku wargeliyo in golaha wasiiradu ay maanta ogolaadeen soo jeedin laba safiir oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ay usoo gudbisay shirkii golaha wasiirada wasaaraddu waxa ay soo jeedisay in maxamed shariif abbo uu noqdo safiirka soomaaliya ee dalka ciraaq waxaa kaloo ay soo gudbisay maxamed sheekh xasan inisna uu noqdo safiirka dalka imaaraadka carabta golaha wasiiradu waxay ogolaadeen soo jeedinta ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah aada iyo aad baa umahadsantiin